run ahaantii dhammaanteen farxad bay noo tahay maanta inaynu ka soo wada qayb galno munaasabaddan xafladda xil wareejinta ee wasiir fawsiya oo idinka qudhiina markii golaha shacabka ay guddoomiyaha guddida idiin ahayd ahaa xildhibaan iyo mas-uul idinku culus qarankoo dhanna ku culus sababtaa aan ugu xulannay in wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha ay hoggaan u noqoto waxa weeye kow muhiimadda ay leedahay nolosheennana ku leedahay biyaha oo ah nolosha muftaaxeedii oo dhan haddaanay biyo jirin nololi jiri mayso waraabkii baa loogu baahan yahay daaqsintii baa loogu baahan yahay xoolihii baa loogu baahan yahay quruxdii dalka ayaa loogu baahan yahay dhismihii baa loogu baahan yahay waxaynu leenahay laba webi oo dhaadheer oo dhul badan oo soomaaliyeed ku yaal waraabiya beerihii iyo dalagii looga faa'iideyn karo iyo dhul khayraad ku leh dhammaan khayraadka waddan yeelan karo oo dhan markaa biyuhu waa muftaaxa nolosha ama kuwo roob ku yimaada ha noqdaan ama kuwo webigeedu inoo keenahan ha noqdaan sidii aynu uga faa'iideyn lahayn tamar uga dhalin lahayn beeraha ugaga faa'iideyn lahayn dhulkeennu dhul akhtar ah oo gariina oo deegaankii maanta dhibaatada adduunka haysataa waxa weeye isbeddelka cimilada adduunka oo fatahaadaha webiyada iyo roobab halliga dalagii iyo xoolihii dadkii barakiciya iyo mar labaad abaar baahsan oo dhacda oo iyaduna dadkii barakicisa markaa laba ayaynu u dhaxaynaa waana nolosha soomaalidu siday weligeed ahaan jirtay mar jiilaala oo ay guurayaan iyo margu ah oo ay laynayaan xoolihii iyo wax walba roobkii iyo biyihii marka sidii loo maarayn lahaa ee loo maamuli lahaa biyaha kuwo webi ha noqdaan kuwa roobka ilaahayna siiyo guga iyo dayrta ha noqdaan fatahaadaha inayna samayn oo dalagii iyo xoolihii iyo dadkiiba aysan barakicin looga shaqayn lahaa kayd looga samayn lahaa waa shaqada ballaadhan ee weyn ee u taallo wasaaradda wasiirkuna hormood ka noqon karto qaybta labaad ee nolosheenna muhiimka u ah ee aan horumar la gaadhi karaa haynin ee aan maalgashi la samayn karaa haynin ee aan warshado laso dalka laga samayn karaa haynin ee aan kobaca dhaqaaluhu heer gaadhi karaa haynin waxaa weeye tamarta nalka haddaanay jirin tamartaasi imanka kulaylkaa maynaan xamileen haddaan aynaan inteenna kartaa ee siiye iyo wax tamarta aynu uga faa'iidaysanna aan la samayn tamartii waxaa kaloo looga faa'idaystaa maanta qoraxdii dabayshii biyihii waxyaabaha renewable energy-ga la isku yidhaahdo oo dhan marka waa wasaarad runtii halbowlo u ah dhaqaalaha dalka halbowlo u ah nolosha dalka halbowlo u ah labadeeda dhinacba horumarka dalka marka wasiir fawsiya soo dhowow sababta aan aan aan ugu xilnay waxa weeye kow haweenkii oo karti badan leh oo ka karti badan raggii oo ka karti iyo aamin badan raggii marka xukuumadda nabad iyo nolol iyo siyaasadda madaxweyne farmaajo waxa weeye in la dhiirigeliyo haweenka waa sababta wasiirada marka la yidhaha xidigii afraad mase shanaad cabdillaahi xamid wasiire iyo wasiire ku-xigeenno badan baanu ku leenahay golaha wasiirada kuwo kalena waa iman doonaan oo maaragtay derder geliya labada sano ee hadhay waxqabadka dowladda si ay meeshii loo baahnaa ay u gaadho marka hambalyo baan leeyahay waa ku raacsanahay wasiir cabdillaahi xaamud kursigani inuu yahay kursi barakaysan so towradda tan barakaysan soo ma ahayn waa kursi barakaysanoo waa kaa ama guddoomiye golo shacab looga sii gudbo ama madaxweyne maamul mid kalena ku darso wasiir fawsiyo kursi culusna way ka timid ya marka waxaan golaha shacabkana maaragtay ka rajaynaynaa soomaalidu waxay tiraa meel aar ka kacay ya aar baa ka kacay wasaaraddan aar baa soo fadhiistay ya gool libax baa ka kacay gool baa soo fadhiisatay markaa guddidiinnana waxaa idin rajaynaynaa inay idin iska xuli doontaan guddoomiyuhuna idin maaragtay mas-uul culus oo xildhibaana oo dardargeliya qaybtaa amniga aynu u baahannahay iyo arrimaha gudaha shaqooyin badan baa inagaga xidhan